والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في أكل لحوم الخيل wuxuu u baabaysan yahay fii jawaazi akli luxuumi اlkhayri fardaha hilibkooda cunitaankii balaba cunayay bal xukunkii ama jawaaskii baa inoo iman doonee taas buu baabkeedii yahay oo xalay waxaan soo aragnay dameerahan dee ahliga ah inaanay dee hilibkoodu bannaanayn ama ay xaaraam yihiin rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rudsiya nijaasuu kaba cabiray bal imakana waa adugu baabkan waxaa inoogu imanaya fardaha iyo xukunkoodii marka la eego xagga in la cuno hiribkooda wuxuu yihi imaamkii muslim raximah اllahu taعaalى xadaثna yaحya bnu yaحya waaburabiic اlcatakiy waqutaybaة bnu saciidi lafظ liyaحya qaala yaحya akbarana waqaala اlآakharani xadaثna xamaad bnu zaydi saddexan sheekhe muslim xamaad ibnu zaydun bay ka wada warinayaan markaasna seeqada ayay ku kala duwan yihiin oo yaxya isagu wuxuu ihi akhbaranaa xamaad labada kalena xadaanaa xamaad bnu zaydin can camr bni dinaarin can moxamed bni caliy can moxamed bni caliyin can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nahaa ywma khaybara bal camr bnu dinaar maanta moxamed ibnu cali buu ka warinayaa moxamed baa jaabir ka warinaya xataa casharkii horena way nooguba sugnayd iyadoo dee kuwii ka horreeyeyna waan soo aragnay camr bnu dinaar inuu in badan jaabir wax ka wariyo waasida la-aan maanta se waa siduu kaga warinayaa waxaana jirta kollay ikhtilaaf xagga ruwaadda san baa xadiidka saxiixa yimi laakiin aimo kale oo halkan aan moxamed ibnu cali sheegin baa jirta oo dee markaa barhkood ay riwaayadan ka dhigeen min almasiid fii muttasil asaaniidiya laakiin sida saxiix bukhaari iyo muslimba waa sugitaankan ay sugeen oo riwaayadan markaan hayno xamaad ibnu zayd iyo waayo cid kaloo xamaad aan ahayn oo riday baa jirteen moxamed ibnu caligana xalayto axaadiisii marka dameera iyo nahiyintooda ayaa waxaan soo aragnay laba nin oo walaalo ahaayoo ka warinayay aabbahoodoo moxamed ibnu cali ahaa moxamed ibnu calina cali bn abi aalib uu kaba warinayey awana moxamed ibnu cali ayaan haynaa kolley isagii maaha walo ay isku qoys yihiin oo aalubeytkii rasuulka ilaahay ay ka wada mid yihiin salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal laba taabici ayiin aada haw kala weynaadeenbe moxamed ibnu caligani waa imaamkii moxamed ulbaaqir la odhanayay jacfar asaadiq aabihii ahaa weeye caligan markaa isaga dhalayna waa zaynulcaabidiin waa cali ibn lxusein ibn cali bn abi aalib weeye oo moxamed ibnu cali ama moxamed ibn alxanafiya oo kale u noqonaya dee aabihii caligan ayuu adeer u yahay oo caligani waa zaynulcaabidiin zaynulcaabidiinna xusein ibn cali bn abi aalib baa dhalay haddaba in horena isagoo moxamed ibnu cali moxamed albaqir jaabir kaba warinaya xadiidkii xajkee dheeraa iyo waa ti aan kuba soo aragnay wuxuu yihi markaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay nahaa waa nahiyey yowma khaybara maalintii khaybar can luxuumi اlxumuri اlahliyati dameeraha ahliga ah hilbahooda uu nahiyey xalaytaa casharkiiba taasi axaadiid kala duwan aan ku soo aragnay waadina wuxuu fasaxay fii luxuumi اlkhayri fii akli luxuumi اlkhayri fardaha hilbahooda cunitaankii la cunayay iyada kaa dadka uu fasaxay oo u idmay taas bun waxadaثanii moxamed ibnu xaatimin qaala xadaثana moxamed ibnu bakri qaala akhbarana bnu jurayjin qaala akhbaranii abu zubayri annahu samica jaabira bna cabdillaahi waa xadiidkii hore un dariiq labaad uu leeyahay abu zubayr baana ka warinaya maanta jaabir bal samaacii waa caddeeyeyne yaquulu xaaluu ku qowlaya akalnaa waxaanu cunnay zamana khaybara waqtigii khaybar iyo zamankii khaybar alkhayla fardihii oo waanu qaladnoo rasuulka ilaahay iyadoo bal xataa ka yar marka la eego dameerihii jihaad iyo markay noqotona tii wax kaba taraysay aada loogu intifaacayo ay tahay haddana rasuulku uma diidin salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa u fasaxay wa xumru alwaxshi dameer dibadeedkana waanu cunay oo taasna dee shay xalaalo weeye wanahana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu naga nahiyey can ilximaari lahliyi dameerkan ahligaha ay dadku ku intifaacaan rarasha iyo fulid iyo dee wixii kaleba kaasna uu naga di uu noo diido uu naga nahiyey nahyi taxriim bal dariiqa baa xadiidkan aan hayno u dambeeyo wuxuu yihi muslim raximah اllahu tacaala waxadaanii abuطaahiri kolley dadkana waxaana uba qaban dee dhammaanba waa dad soo noqnoqdaba dhammaantood intan aan arkayno caawa halkan inooguma sugane waxadaanii abuطaahiri axmed ibn camrin qaala akbarana bnu wahbin xa waxadaanii yacquub اdawraqiyu waaxmed bnu cusmaan annawfariyu qaala waxa yacquub ibnu ibraahim oo isagu weliba raggii sagaalka ahaa ama ee barhkoodna tobanka ay gaadhsiiyaan ee raggan usuushan lixda ale ama umuhaadku ay la wada kulmeen ay wax ka wada wariyeen kaba mida yacquub ibnu ibraahim iyo axmed ibnu cusmaan inawfari baa waxay yidhaaheen xadaanaa abu caasimin abu caasim baa noo warramay daxaak ibnu makhlad abu caasim الnabil kilaahuma kilaahumana waa abu caasim iyo cabdullaahi ibnu wahbin labadoodaa weeye ayaa labadoodubana can ibni jurayjin ina jurayj bay ka wariyeen xadiidka bihada lisnaadi waa isnaadkiisii imaka aan soo aragnay oo waa can abi zubayr can jaabirin weeye ibnu jurayj cabdilmelik wuxuu ka warinaya abu zubayr abu zubayrna jaabir buu kaba warinayay bal xadiid kalena ayaa horta baabkan iska dhammayn doonaa waayo xadiid kalena waa lamid un walow aanu dariiqan jaabir ahayn وxadaثna mحamed بn cabdاللahi بn نmayri qaala xadaثna abi وxfs bn hiyaasin وwakiic macna aabihii cabdالlahi بn نmayr iyo xfs bn khiyaas iyo wakiic بn jaraح saddexaasuu xadiidka ka wada warinaya mحamed عan hishaami عan faadimata عan asmaaءa qaalat anaha qaalat hishaamku waa hishaam بnu curwo weeye faadimana waa faadima bint الmundir asmaana waa asmaa bintu abi bakrin waana qoys weeye isku qoysintooduba waayo hishaam waa hishaam ibnu curwata ibnu zubayr faadimana waa faadima bint lmundir ibnu zubayr laba walaalaa kala dhalo oo ilmadeerruma asmaana waa ayeydoodba curwe iyo mundirba asmaa bintu abi bakrin baa dhashay oo ayeydood bay kaba warinayaan arrin kalena waxa weeye hishaam waa faadima waa islaamta xaaskiisii weeye waa zawjadiisii way ka weynto way ka dabaqo horeysaa oo isadu way ka weyneedaa tubniyo sunnada la arkaayo adigu way ka daba ka horeysaaba marka faadimo bintulmudir waana bintu cami inadeert waana zawjadiisii waana kan xadiidka maanta ay sheekhadiisa tahay ee kaba warinaya dee horena waan usoo aragnay iyadoo arrinku taas ba yahay asmaana waa ayeydood qaalat asmaa bintu abi bakrin waxay tidhi naxarna waxaanu dee qalanay uun farasan kalley naxrigana inta badan dee geelaa loo isticmaalayo waxaa luqunta dheer leh oo waa wareemitaankan dhuunta laga wareemo ee laga bireeyo neefkii taas baa naxri laydhaa amaa dabxiga oo kaleo dee lo-dii iyo adhigii iyo kolley farduhuna noocaas baabay noqon iyadu waa markan dee hunguriga ama laga gowracayo waa gowracii xadiidkana naftiisa hishaam markay noqoto iskhilaaf baa jiro oo raggii isaga ka wariyey barhkoodna san imaka inoo taalo waa saddex niyo naxarnaabay ka cabireen isaga kuwii kaba warinayna barhkood dabaxna ayay kaba cabireen iyo dabxi labadaba bal kalaam imaam nawowiyon marka dambe soo naqlin doonaa waa jiraaye laakiin iskhilaaf baa jira calaa hishaamin lafdiga iyo siiqada ma naxriba ruwaadda qaarkood baa saa riwaayadoodatay waatan aan hayno dabxina waa taasoo bal bukhaari baab buu u dhigtay baabu naxri wadabxi oo ujeeddada naxri iyo dabxiga baabka intuu dhigtay buu xadiidkan naxriguu soo horreysiiyaa iyo ciddii warisay haddana qorooyinkii kale hishaamun kaba wariye dabxi ise halkan cibaaradoodu ahayd buu soo naqliyaa bal taas waan yar marka aakhirka xadiiska maan yar eegi doonaa markaan masalada hore ee baabka u baabaysan yahay aan dhammayno haddaba naxarnaa farasan calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam laftiga farasna mudakar iyo muanas labadaba waa ku dhacaa faakalnaahu waanu cunnay waana waktigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabiguna haddii uu yidhaaho ficil afcaasha ama wax yidhaah waxaasaanu samaynaynay waqtigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay xukma rafci buu leeyahayoo dee gees dawaacidoodii iyaga iyo waxyaalihii ku waxay mutawafir ama ay kuba badnayd inay rasuulka ilaahay aanay iskaga dhaqaaqin inay wax weydiiyaan oo waxyaalaha iyaga kaba dhacay ay samaynayaan de arrin kalena rasuulka ilaahay waxaa daahira kawarhaynta iyo ibtilaaciisa oo taqriirkiisii baa soo geli shaygu haddii waxaan banaanayn yahayna waa waqti waxii soo degayo waa loo diidi lahaaba sida xaggii casriga iyo ay kuba soo marro hadduu yahay waxaan banaanayn dee qur-aankaaba naga nahin lahayo waayo waqtigii iyadoo qur-aanku soo degayay waxaan laba imanayeen bal markaa waa xukma rafcun ee kollayna waa haddii aysan oo kale calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam haddii aanay dee saxaabi uu sheegayo onu u idaafayn marka cahdigii rasuulka ilaahayna taasna kolley bukhaariyo muslimba way dheecday iyagoo axaadiistii masaaniid ahayd masaaqoodii iyo dariiqoodii ku soo arooriyey kuwa saasa oo ay de markaas muuqato inay taasna xukma rafci siinayaan waana si ay culimo kala duwan qowlkoodu iyo walow barhkood labada xaalo ay kala qaadaan نxrna فرسا على عهد رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فأkلنah waan cunay وxadثnah يحyى بن يحyى qال أخبرnا أbو معاaوية ح وxadثnا أbو كرayب qال xadثnا أbو أسامة كiلاahma عن هiشhاm أbو معاaوية الضرير oo محمد بن khازم iyo أbو أسامة حmد بن أسامة labadooduna هiشhاm بن crway xadيiثka ka wariyeen isnaadkan imika aan hayno can faatima can asmaa taas bay kuba wariyeen bal baabka axaadiidiisii intii muslim soo dhigtay intaba uu inooguba dhan yahay waxaana axaadiistani ay noo caddaynaysaa ama ay daliil u tahay fardaha hiribkoodu inuu xalaal yahay oo la cuni karo oo de uu xalaal yahay taas ba axaadiisan dee ay sariix ku tahay ay kuba caddahay kollayna san iyada axaadiisani ay kuba timi ee ay noo faa'iideynayso waa sida jamaahiir alculamaa de waayo waa nusuustan cad baa kuba timi in kolley waxyaalo kalena way jiraanoo iyaguna daliil halkan uma aho dee axaadiis kale ah haddaba bal markaa waxay taasi tahay waa siday jamaahiir alculamaa salaf iyo khalafba ku tegeenoo inay bannaan tahay wax karaaho oo ku sugan hiribkiisa in la cunaana ama faraskii ama fardihii inaanu jirin kolley dee saxaabadiina waaba tan imaka asmaa iyo ay sheegaysay inay waqtigii rasuulka ilaahay cuneen bal xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood baa kuba yimi yaanu in halkan noogaba sugnaane annaga iyo rasuulka ilaahay qoyskiisii baaba cunay waxaana xadiidka kuba yimi inay madiine arrintu ahayde dee isagu jaabir wuxuu kaba warramay khaybar iyo inay madiineba ahayd oo tan ay kuba cuneen tan ay asmaa xadiidkeedna ay sheegayso bal taaba weeye waxaana jirta kolley de waa ta aan leynahay jamaahiir alculamaa oo bal matalan salaf iyo khalafba dee qowlkaas baana uu yahay qowlka imaka halkan sawaabka ah n wixii bal matalan aqwaale kale meesha yimino kolley adiladan baa dee qowlka ama dee iyagii noqonaysa wax lagu xujeeyo waxaa jirta dawaa'if culimada kaba mid ah oo iyagu ku tegay karaaho barhkoodna taxriim ay kuba tegeen halkana sharaxa wuxuu sheekhu kaba soo noqonaya ibnu cabaas oo kale iyo xakam waa ina cutaybe iyo malik iyo abu xaniifa iyo inay karheen adigu ibnu cabaas kolley xadiidkan jaabir oo kale waa lagaba wariyey oo bal ka xoog badan kan karaahadu tilmaamayso ibnu abi shaybe iyabaa iyagu isaga ka wariyey xagga karaahada ee sanadka lagaga wariyey ibnu cabaas waa sanad daciifa oo markaa waxaan leenahay ibnu cabaas kamaba sugna bal qolooyinka iyagu ku tegay inaanay banaanayn ama dee inay xujadooda ugu weyne waa ilaahay qowlkiisii subxaanaه wa tacaala wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziinata wayakhluqu ma laa taclamuun oo ilaahay fardihii ay beleg waxaa ka horeeya dee ancaamtii oo in la cunayo hilibkooda oo lana raranayo ilaahay sheegay kuwanna markii uu sheegayey fardihii iyo biqaashii iyo xamiirtii buu israaciyey way wada socdaan waa la ysku cadfay waa mid waa waxyaalihii ay xujaysteen oo dee shaygan labadan kalena ma banaana marka waxaa daahira kuwana inay xukumkii wadaagsanayaan waatay yidhaaheen litarkabuuhaa wazinatan xagga ciladiina waxaa oo imtinaan ay tahay ilaahay inoogu madno sheeganayo waa si a u fuushaan iyo qurux iyo inay idiin noqoto looguba xaragoodo oo taas marka waxay leeyihiin halkan lama sheegin akli iyadoo ancaamtii aayaddii ka horreysay markii la sheegay ilaahay sheegay oo waxyaalihii inoogu madnaysay inaan cunno hilibkeeda ay tahayba halkan lama sheegin bal taasi waa mid oo arrin kalena xadiid bay soo qaateen kolley oo waxa weeye abu da-uud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo ay wariyeen oo khaalid ibnulwalid rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu nahiyey can luxuumi اlkhayri wاlbiqaali wاlxamiri wakuli dinaabin min asibac manaa waxyaalahaas iyo wixii miciil ee dugaagga kaba mida iyo bahalaha waa nahiyey laakiin waxa weeye horta xadiidkani waa xadiida daciifa weeye sheekuna itifaaqa culimadu taasooba naqlilayaa isagoo halkan xadiidkan iyo ictibaar ma laha axaadiidan aan haynana mid lasoo baaldhigi karo ama waxa weeyaan iyada maaho xadiidkii waa daciifba xagga aayaddana in waxa weeye horta israacintan biqaal iyo xamiir iyo fardihii ay wada socdaan dee waxa weeyaan waa dalaaladani waa dalaalat aliqtiraan waa wada socod dalaaladeedii uno dalaalat aliqtiraan oo daciif weeye xagga usulkaba marka la joogo oo dee taas ma aha laba shay oo layskuba cadfay baa laba xukun kala yeelan karaa marka iqtiraankan un ama dalaalat aliqtiraan waa dalaalo daciifa dee gees kalena in manfacadoodu imika halkan waxa weeyaan waa waxyaalihii ugu muuqashada badnaa litarkabuuha iyo dee tan iyo xagga ugu muuqasho badnaa un baaba la sheego imtinaanku kuba yimi taas macnaheedu ma aha inaan hiribkooda laba cunayne laakiin maqsuudkii markaa khaylka iyo wixii ugu weynaaye loo adeegsanayey ayaaba adugu taas baa imtinaankii u yimi oo haddii la yidhaaho dee waa imika litarkabuuha wazinatan iyadoo ilaahay ancaamtii sheegay geeliya wataxmilu asqaalakum in taas oo asqaashiinay qaadaysa haddii la yidhaha dee waa intan la sheegay un baa wejkii loogu intifaacaya yihi inaan la raran oo waxa markaa lagu raran iyobaa meeshii iman lahaa taasba lama sheegin macnuhu waxa weeyaan waa maqsuudka intii u weyneyd iyo mucdamkii dee dalaaladaasna waa dalaalo iqtiraanta aan nidhi in waxaana ay tahay dee axaadiidana waa axaadiidta nusuusta ah bal matalan meeshii sariixa ku ahoo bal markaa waxaan leenahay uun qowlka jamaahiir asalaf walkhalaf ay kuba tegeen ayaa ah qowlkaa dee daliilka leh ee ama watan waatan xafid bn xajaraan raximah llahu tacaala markuu meelahan marayay masaladan iyo niqaashkeeda iyo istidlaalkeeda iyo buu dheereeyey safaxaad bay qaadatay marka la eego weliba fatxulbaari oo fartiisu yaryar tahay oo safaxaadkiisna ay waaweyn yihiin aho ee kolley waa iطilaaceedna aad buu muhimiyo na ruuxii baa waxaa baraysa xagga marka la eego bal istidlaalkii culimada iyo daliilka kale si wixii looga jawaabayay iyo niqaashkii iyo bal umuuraha caynkaasa waa umuuro ruuxa fahamkiisii waasicinaya idraagiisii isagana xoogeynaya markaa ku joojinaya ama dee tusaya culimada istidlaalkoodi iyo niqaashkoodi iyo daliilka jawaabkeed iyo waxyaalaha caynkaasoo macnaa waa baxi dheer o hadalka dheereeyey markuu masalada kaba hadlayo waxayla tahay dee haatan meel sare ayaan joognaaba marka la eego kutubtan aqriyayne inay umuuraha caynkaasi ibtilaaciisu aad iyo aad uba fiican yahay w taasi iyada waa mid xagga laftiga naxarna farasan iyo riwaayada bukhaari waayo baab buu udhigtay dabaxna wuxuu sheekh dee labadaba qisadan ama xadiidkan hishaam ayay kuba timi naxriga iyo dabxiguna way kala duwan yihiin oo naxriguna waa dee neefkii oo dhuunta laga wareemo waa saa geeliyo waa dhuuntii dabxiguna dee waa xalqigii iyo mari-ii iyo adigo xuquubkiiyo mari-ii la goynayo waa halkaa dee kuba soo dhow intaa udhaxaysa cunihii iyo dhuquntii udhaxaysa waaba halka ama dee meel kuba dhow madaxii uba soo dhow ayaa gawracii lagaba gawracay waa ka aan naqaano waxaana jirto sunuu yahay geela marka ay noqoto naxri weeye adhig iyo waxyaalaha markay noqotona sunnahoodu dabxi weeye in xadiidkana halkan labada xaalabo way yimaadeen ee wuxuu markaa imaamku leeyahay raximah llahu tacaala dee way kala duwan yihiin waxaaba lagu jamcinayaa labada riwaayo inay laba goor ay kala ahaayeen laba qadiyo ay kala ahaayeenoo marna faraskii way naxrigii ayay kulaba yimaadeen marna way gocoreen waana arrin hadda imaam nawowi caadadiisa haddii iskhilaaf yimaado sida xaafidba kusoo yar celceliya iskhilaafo riwaayaadka uu ku yimaado inta badan imaamku wuxuu isagu u iishaa in tacadud lagu xambaaro xadiidkana makrajku waa mid keliya waa xadiid keliya uun ruwaadii unbaa iskhilaaf dhexdoodii kaba yimi waa xadiid keliya un maaha laba xadiid ma kala aho markaasoo xaafididhaa waxaa yar dheer in lagu xambaaro imika halkan tacadud bal dee in isaguba halkan waa ishaaray oo waxaa suurtagala buu leeyahy qadiyo keliya inay ahayd labada lafti mid majaaz iyo midna xaqiiqaye bal waxaan leenahay waana se bukhaari uga soo dhigteen walow asalku saa-in geel oo kale iyo naxri uu yahay haddana haddii dabxi dhaco la gowraco taas dee kol haddii waxa weeyaan dhigii laga saaro adiguba la gowraco iyada shaygii waa xaaraam lama odrhanayo waa shay jaa-isa weeye waxaa laga tagun sunniin shaygii shanigiisu dabxiga ahaana shaygii shanigiisu dabxiga ahaana haddii dhuuntaba laga bireeyo waa saa adhig iyo lo-d iyo dee noocan waxaa luquntoodu gaaban tahay iyaduna shay jaa-isa weeyaanoo waa alfaadahan wixii lagaba qaadanayo bal kii la doonayaan xaaladani imika ha yar adkaato ma naxri bay toodu ahayd mid dabxi riwaayaadka waa kuwan iskuma khilaafsane laakiin waxay noqonaysaa un inay bannaan tahay dabxu lmanxuur iyo inay bannaan tahay naxru lmadbuuxba labadiba inay bannaan tahay oo shay jaa-isa ay tahay laakiin ruuxii dee si shaygan lo isaga macruufka ku ahaa ama loo yaqaane loolaba iman jiray khilaafa un si afdalka aydunbuu kaba tegay ilaa maaha inuu xaaraam kuba dhacay baabu ibaaxati dabi dabbiga banaanidiisa baabkii weeye dabigu waa dee waxyaalahan xayawaan adugu kaba mida kuwaasoo kolley culimadeenu waa xasba dee waxay culimadeenu markaan eegno xasba cilmi intii aan ogahay dabiga waxay kuba fasirayeen maselugaley ama afriyaadin laydan taas bay kuba fasireen bal taasba weeye dabigan banaanida uu banaan yahay kolley axaadiis waxoogaa ay nooguba iman cawa ma dhamayn doono in sha allahu tacaala way dheer yihiin haddii alla idhaaho cashirkan ka dambeeya kolley ay tatimo ay qaadan doontaa in weliba in umuuro yar inta hore o dhan aan kuba sugnayn ay kuba iman doontaan gaar u si aan maalan ku dayn doona casharkee bal dabiga banaanidiisu inuu banaan yahay taasba weeye aniga taa aan leeya dabiga saasaa laguma fasire laakiin sheekhay kolley culimada soomaaliyeed ah raxmat ullahi caleyh kolley doctor buu ahaa axmed cabdiraxmaan u ahaa ee qolooyinkaas culimada iska dilaynayaaba dilay oo dee kolley malaha sanada hortooda un ayaa waxaan dee isaga waa sidii ugu yidhi dabigan iyo waxaa jirta xayawaan kale oo isaga shabahayo alwaral la yidhaaho marka tan inagu halkan aan naqaano ee masalgoleyd oo kale maaha dabige waa waa su isagu horta yidhi baan leeyahay waana maxal wax dee malaa baxsi inoogaba furan yahay alwaral baa la yidhaahay laakiin dabigu waa nooc ka duwan kaas kan carabi cunaysay ee ilaa imakaba dad dee cuno ay jir carabkaba mid tahay oo barhkood hiwaayo ay tahay dee manaadiqda nejdi iyo khaliij iyo waa noocaas nooc kenan kaba duwane laakiin kenani waa alwaral ayuu af carabiga lagu yidhaahaa bal markaa waxaan odhan laha kolley horena waxaan filaya in halkan ugaba sheegay inaga laakiin dee si matalan aan ku maqaleen ku naqaane culimadna kuba laqabayn jireen waa dabi imikana in waxyaalo dee dadkii hore aan suurtogelayn ba inoo suurtogelayo oo waa tan dee adduunyada iskuma furan iyo cilmigan laga buuxiyey bay matalan shabakadana shabakal cankabuutiya ama antareed iyo shayga maaha magaciisiina suuradiisna ay kuwa jiraan oo kale bal waxaan odhan lahaa si aan wax u jasmino maaha dhammaan uma wada dirayno qorooyinkiina dee taasna aqoon u leh khibro u leh wixii soo saari karaa bal haynoo soo muqaaraneeyeen dabiguna tasiirtiisu isagoo boqolaaley ku jirta undan waralkuna waa ku jira bal suuradiisaas khaasatan isagoo mulawana dabadeedna qolooyinkii baadiyaha aada u badnaaye kolley xagga baadiyaha aada u yaqaanay kuwaasna dee waan la kaashayna ama dee inaga un inagaba mid ahaa si in aan idhaahno imika keemaha dabbigan dabbigani miyuu yahay uu waafaqayaa tan aan naqaano mise waa nooca kale sheekaasi raxmat ullaahi caleyh uu sheegayo bal marka waxaan leeyahay in aan dib ugu yar laabano suwartuna waa daf weeye labadooduba kolkol baaba lasbaaldhiga keebaa markaa dadkii weliba khibro ulahaayo waxaan aada u yaqaanay baadiye ahaana markaas baynu la wada eegi doonaa marka dabigu makan ba taa aan naqaano mise saa uu sheekaasi sheegayey kan dabigu waa nooc kaloo kaa iyagu isticmaalayeen bal taas weeye waatan leenahay makaba kole insha allahu tacaala waa dee qolooyin waxay ciddii isxil saareysaa ama dee taas haynoo soo eegto biidn illahi tacaala aan muqaarano markaas waxaan uga jeedaa in inagu wax jasmino bal marka aan waxgoyno oon idhaahno me suuradani tan weeyaanoo markaa mid ahaan aan jasmino dabigu waa tan masalogoleydiiya ma aha labada mid un aan jasmino haddaba bal banaanideedii buu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بن yaحya o yaحya بن ayub o qtaybaة بn xujrin can ismaaعiila sheekhyadaa badan ee muslimaynu in badan soo aragnay ba ismaaعiil bay wax ka warinayaan ismaaعiilkuna waa ismaaعiil nagu badan lakiin imakaba uu magacaabi doono qaala yaحya بn yaحya akbarana ismaaعiil بn jaعfarin o manaa magaciisii iyo magacii aabihii buu isagu wada sheegay yaحya بn yaحya عن cبd اللh بن dيnاr أنه سمع بن cمر cبd للh بن dيnاr wuxuu mqlay iبن cمر yquل xaaluu ku qowlayo suئل النبي صلى الlه عليه وسلم rasuulkii ilaahay baa la weydiiyey عan الdb dabiga xukunkiisaa la weydiiyey in kutubtaasna bal dee xaafidna iبن khalaweyhiya buu kasoo nqliyayo de kole waxyaalo qariibay soo nqliyaan dabigu inuu sanado badan oo boqolaalo jiro oo kale inuu bal matalan aanu biyo cabin oo laga yaabaa inaanu dee ku kaaftoomo un yar jawiga qabowiya waxyaalahaasi ama adigu waxyaalown ama nasiimun uu kuma kaaftoomo dee si ay u ogaadeen mooye waa arrin dee kolley waxyaalaha qolooyinkaas malaa waxyaalahan dhigayana waa arrin ay soo naqliyeena afartankii cisho inuu qadro matalan qadro kaajo oo kale oo waxyaala dee aynu wax cad kolley aanaynan jasminayna lakin waa sanaxaafidiya waa saa ninkaan magacabiya bay kasoo naqliyaanoo waa umuuro ay sheegaan oo dee xagga dabiga oo kale de carabagteedana shay macruufoo kuwa badan buu ahaaba dab faqaala wuxuu yihi de qaalibana iyaga juxuur iyo godod buu geli jiray mahase dee dhirtan iyo waxaas m hortooda waa geli jireen faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay markii la weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh kale xadiis bacda asxaabi sun ay wariyeen min khusaymat bnu jaz in la yidhaha su-aashan oo kale u weydiiyey marka waa lagu fasiri karaa saxaabiga faqaala wuxuu uhi lastu maihi biaakilihi mid cunayo oo anugu ma cunayo sababta anuu cunayna way inoo dambaysaa walaa muxarimihi mid xaaraam yeelayo dad kale waa xaaraame ka dheeraadana ma ihi macnaha isagaa rasuulka ilaahay diin ahaan iyo sharci ahaan ugamuu tegin ee dabiica ahaan buu ugaba tegiye isagoo caade ahaan aan waxaan aqoonoo cunto uu ama wuxuu cuni jiru arki aanu waddanki dee mandiqadiisi ama reerkooda dhexdooda kuba yaqaanin aanu ahayn onu arag taas buu u diiday un waana inoo dambaysaa وxadثna qتaybaة بن سعيid qال xadثna layث نxا وxadثnii محamed بن ربح qال أخbarana layث عan ناaفiع عan iبن cمra waa xadiidkii iبn cmran imaka haynay markii hore cabdاللahi بن dinar bu ahay maka layث iبn sacd imaamkii weeye ayaa naafic naafic baa warinayo naaficna layث baa kasii warinaya cabdالlah بن dinar iبn cmar buu kaba warinaya naaficiyo iبn dinar baa siman can ibni cumara qaala anahu qaal sa'ala rajulu nin baa weydiiyey rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay can akli dabi dabiga cunitaankiisa ayuu weydiiyey oo dee najdi iyo dadka degaankaasna lagu cuni jiray bal dadka qaarkood reer xijaasna barkood ay cuni jireen faqaala wuxuu uhi laa akuluhu anigu ma cunayo waana isaga wuxuu uga tegayaana waa dabci ahaan iyo taase ma aha diin ahaan weeye walaa uxarimhu mana xarimayo dadkii kama xarimayo oo marihii waa xaaraam ee ka dheeraada oo dee shaygii markaa waa xalaal weeye laakiin anigu ma cunayo oo naftiisii baa rasuulka ilaahay taqadur ahaan iyo taas buu uga diidayay waana inoo dambaysaa وxadثna محamed بn cabd للh بn نmayri qal xadثna abi qal xadثna cubayd الlahi can naafi can iبni cmr weli xadiidkii iبn cmr baa inoo socda isdruqda fara badnaan doonta in alfaaduhu kolley way iska soo koobmayaan waxa ay tahayna cubaydullahina waa cubaydullahi ibnu cumar ibnu xafs ayaa naafic kaba warinaya wuxuu ihi ibnu cumar sa'ala rajulu nin baa weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam walxaal huwa calى lmimbari mimbar isagoo ku taagan can akli dabi dabiga cunitaankiisa ayuu weydiiyey faqaala wuxuu ihi laa akuluhu walaa uxarimuhu وxadثna cbayd للh بن سعيidi qاl xadثna yaحyى عan cubayd الlahi bmثlhi fي hada الإsنaadi yaحyahan cubayd لlahi بن سعيid uu kaba warinaya abu qudamةa sarkasi waa yaحyى بن سacيid الqaطan weeye cubayd لlahina waa ninkii marka horeba sanadka inoogu sugnaa cubayd لlahi بن cmr alcmari bmثlihina wuxuu leeyahy bmثli xadiiثi waxa weeya ibn nmayri oo imaka cubayd لlahi yaحyى ka wariyey markii horena cubaydullaahi cabdullaahi ibnu numayr baa kaba warinayey haddaba xadiidkan yaxya can cubaydullaahi kaba warinaya waa kii ibnu numayr ama cabdullaahi ibnu numayr cubaydullaahi kaba wariyun buu laba mid yahay fii hada lisnaadi waa isnaadkaasoo dee isnaadkii cubaydullaahi wuxuu ahaa can naaficin can ibni cumar oo isnaadkii fidanna waa bimacnaa ba weeye kolada waynu in badan waynu soo aragnaa muslim isagoo bi hada lisnaadi laa yidhaaho oo dee waxa waynu arkaana taas laakiin oo xataa dee caawaba watn bihada isnaadi kilaahuma can hishaam bihada isnaadi imaka aynoogaba sugnayd sana kolol way dhacdaa oo marar horeba waan soo aragnay lakiin fidu bimacnaa ba weeyaano macnuu waxa weeyaanun bihada isnaadi waa isnaadkan saabiqa ahee dee cubaydullaahi uu lahaa uno fidan bimacnaa ba weeye وxadaثnaha aburb aburabiici وqtaybaة qaala xadaثana xamaad وxadثnي زhayر بن xرب qال xadثna إسmاعيل kiلaahma عن أyuba xا وxadثna بن نmayr bal waa أsاniid iyo drq mati in yaroo dee farqiyo udhexeeyun buu inoo muujin doonaa waana xadiidkii iبن cmar kolley halkan kilaahumada wuxuu u wadaa ismaaعiilkan iyo xamaad labadaas baa labadoodani ayuub bay ka wariyeen ayuub markaa isagaa la siman ragga dambe xada ka horeyn doona ee labada nin baa ayuub xadiidka ka wada wariyey dee kolleyna ragga waxaan filayaa haatan in badan bay nagu soo noqnoqdaane ishtibaah wuxuu ka yar iman karaa un xamaad maanta magacii aabihii lama sheegin dee xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salamana waa jiraa lakiin waxaan leeyahay dee ciddii dee bal matala kitaabka ihtimaamka ulahayd in badanna la soo socotay qutayb oo kale markuu xamaad ka warinayo waa xamaad ibnu zaydun xamaad ibnu salamo shaqo kuma laha oo ma soo gaadhinoo ishtibaah markaa ma jiraya halkaas oo kale ismaaciilkana waa ismaaciil ibnu culaye maaha ismaaciil ibnu jacfarkii marka dhaweyd aan soo haynay ma aha ee waa imaamkii ismaaciil ibnu ibraahimun وxadثna بن نmayr qال xadثna abي qال xadثna maliك بن مqwali x imankan eeg ayub horta waa mid waan haysanaynaa xamaad iyo ismaaعيil waxaan idhi ayub bay ka wada warinayeen waa ayub imaka cidda bal mثalا cubaydالlahi ama dee naafic xadiidka cidda inoo soo socota kaba warin doontaa naafic bay kaba warin doonaane cabdالlahi بn cabdالlahi بn numayrna malik ibn mqwal buu ka wariyay malik ibn mqwal waa nin labaadun وxadثnي hاrون بن cabdاللahi qال أخbarana محamed بن bkri qال أخbarana بن jurayji cabdالmلك بن cabdالعaزيز بن jurayj waa nin saddexaad وxadثna hاrون بن سacيidi الأyliي qال xadثna بن وهbi qال أخbaranii usamtu usamana wa usamة بن زayd kulhm can naaficin dhammaantood adaba xadiidka may waxbaan ka boode وxadثna hاrون بن cabdالlahi qال xadثna شhuجاaع بن الwlيdi abu bedrin الskuni waa nin caabido oo waric ahaa buu ahaa kolley xadiidkan mooye axaadiidna way u dambaysaa malaa hore waxba umay horeyne laba kaliya waa u dambeeyaan qaala samictu muusa bna cuqbata ibna cuqbata xa وxadثna hاrون بن سacيid الأyliي qala xadثna بن وهb qال أخbaranii usamة usamة بن زayd weeye صxaabigii waa ninkii atbaacu taabiciinta ahaa alaysi kulhm can naaficin marka kulhm maxay noqon waa usaamahan musa bnu cuqba iyo ibnu jurayj iyo waxa weeye malik ibnu miqwal iyo ayub iskhtiyani waa shantaas weeye shantooduba xadiidka waxay ka wariyeen can naaficin can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam fi dabi waa dabigan imakaan soo haynay iyo lafdiga xadiidka ibni cumar bimacnaa xadiid laythi laythi ibnu sacad xadiidkii uu naafic kaba warinaya ayuun baanay la macno yihiin xadiidkoodani can naaficin hayra ana xadiida ayuba laakina xadiidka ayub waxaa kuba sugnaa lafdigan utiya rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa waxaa loo keenay loola yimi bidabin dabi falam yakulhu ma cunin walam yuxarimhu muu xarimin oo dabigii loo keenay rasuulkii ilaahay ee hadiye ahaan loogu keenay muu cunin horta isagu laakiin dadkii cunayay umuu diidin oo muu xarimin وفي xadiiثi usamata qaala xadiidka usamata bnu zayd can naaficna waxaa riwaaye ku sugnaa qaama rajulu fi lmasjidi nin baa masjidka kaba kacay walxaal rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam calى lmimbari iyadoo rasuulkii ilaahay mimbarka korkiisa salى الlahu عalيه wasalam uu ku taagan yahay ama uu ku sugan yahay ninkaasna waa taanil waxaa lagu fasiri karaa khuseymat bnu jazin oo xadiid uuba yimi inuu rasuulka ilaahay arrinkan weydiiye bal markaa imika maxaan haynaa xadiidkii ibnu cumar baa imika halkan aan kaga baxaynaaye waa rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dabigii bal markaas dee culimadeenu odhanayeenna haddaan masalogoleydii kuma fasirno bal dee in wuxuu yidhi anigu ma cunayo oo muu cunin rasuulki ilaahay laakiin muu xariminoo dee markaa cunitaan la-aantiisu may ahayn masale diineed iyo dee wuxuu diiday imtinaacaas sababtiisu diin ahaan may ahayn hadday diin tahay dadka kalena uma ogolaadeen waa dabiica ahaan iyo ictiyaad ahaan bay ahayd iyo wixii uu isagii naftiisa ay diideysay markaa dadkiina umuu diidin axaadiidtuna kolleysaa way noo soo socotaa ma yara axaadiida baabkeeda وxadثna cubaydاللh بن mعaadi qال xadثna abي qال xadثna شhuعbaة عan twbة الcambariyi samعa الشhacbiya أnhu samعa شhacbiya xaala kwnihi samعa بna cmara أn النabiya slى الlaهu عalيه waslم bal koley raqمka luu siiyo sababtu waxa weeye taa hore su-aal la weydiiyey bay ahayd tana waa iyadoo laba keenay oo uu rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh guri joogo oo dad kalena ay la joogaan bal mثalا taas ayuu kaba hadlay walow xadiiث iبn cmar yahay in tawbaة اcambarina koley alcambar waa reer reer tamiim kamid ahay oo ama jirib reer tamiim kamid ahay oo mashhuur ahaaba weeye towbat bn abi اlasad baa la yidhah abuاlasadkaasna kaysan ibn rashid baa la yidhaha barhkoodna magac kale way sheegeen waa nin reer basro ah oo hiqo ah oo dabaqadii imaamkan zuhri iyo dabaqadoodii ah ama raabicatu xaafid ibnu xajar kaba cabiro kitaabkeenana xadiidkan buu ku leeyahay haddaba in tawbat اlcambari baa wuxuu maqlay shacbi waa dabaqadii ka horreysay un taabiciinta waayo waa athalitثa isagu shacbina wuxuu ibnu cumar buu maqlay oo maxay yidhi ana nabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay kaana macahu waxaa maciisa naasun dad min asxaabihi asxaabtiisa kaba mida oo fiihim sacdun wuu dhexdooda ku sugan yahay ka mid yahay weeye sacd ibn abi waqaas wautuu waxaa loo keenay oo loola yimi bilaxmi dabbin dabbi hilibkii ayaa loo keenay fanaadat rasuulkii ilaahayna waa la joogaa dee waa hilibkiina eg kol hadduu hilib uu yahay oon wixii oo nool ahayn oon laba arkayno ama isagoo lasoo xaniidiyey saka inoo dambeeya ama taas hilibkii waa hilibuno waxaa dhici karta dee inuu ruuxi ma aanu garanba hilibkani wuxuu yahay haddaba rasuulka ilaahayna waa kan oo ma cuni jirin taqadur ahaan iyo naftii soo diidaysoo nacaysay markii loo keenay oo ay dhici kartaba dee rasuulka ilaahay inuu wax kaba cuno ayaa fanaadad waxaa dhawaaqday imra'atun haweeney min nisaa'i nabiyi sala allahu calayh wasalam dumarkii rasuulka ilaahay kaba mida maymuuna inoo dambaysa oo waxay ku dhawaaqday tidhi innahu laxmu dabbin hilibkani loo keenay dadna way la fadhiyaan waa dabbi waana gurigiisii dabbi hilibkii weeye faqaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi kuluu cuna eeg markaa fainahu xalaalun xalaal weeye walakinahu laakiin laysa min dacaami aniga cuntadayda maaha waxaana inoo dambaysa inuu odhan doo dee xadiidkaa lam yakun biardi qowmi qowmkayga waa quraysh marka la eego bilaadoodii iyo dhulkoodii kumuu sugnayn oo iyagaan caado u lahayn inay cunaan walow raggan fadhiyaba dee rag qurayshi kaba mid ahayd laakiin dee bilaada kale waxaa dhici karta inay dee tegeen oo ay markaa arkeen iyadoo aad loo isticmaalo iskaba cuni jireen oo dad qurayshaha gurigiisii kuba cunaybe laakiin dhulka qowmkayga ma aho naftaydii baa diidayse cuna walakinahu laysa min dacaami وxadثna mحamed بن المثنى qال xadثna mحamed بن jaعفari qال xadثna شhuعbaة can tوbaة الcambariy eg markii horeba shucba waa ku sugnaa xadiidka intii dambena waa sanadkii intaas shucbo kol hadii lasoo gaadho markii hore mucaad ibnu mucaad baa xadiidka ka warinaya shucba imikana waxaa ka warinaya ugundar ama moxamed ibnu jacfar qaala wuxuu ihi tawba qaala liya shacbiyu shacbi baa wuxuu igu yidhi ara'ayta bal waxaad ka warantaa xadiid alxasani xasan albasri xadiidkiisa can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu kaba warinayo waa istifaam inkaareedo waa isagoo malaa taas qoonsanaya badsasho uu badsaday inuu axaadiidta rasuulka ilaahay kaba wariyo markaasaa muxuu yihi waqacatu waan laba fadhiistay anigu ibna cumara ina cumar qariiban wax ku dhow min sanatayni laba sanadood aw sanatin wa nisfin ama sanad iyo bari wax ku dhow falam asmachu maan maqlin rawaa isagoo wariye can inabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ka wariye kayra haadaa xadiidkan mooye waa xadiidkan dabiga qaala oo wuxuu yidhi kaana naasu dad baa waxay ahaayeen min asxaabi اnabiyi salى اllahu عalayه wasalama fiihim sacdu waa bimili xadiidi mucaadin mucaad ibnu markaasayn mucaad xadiidkii uu shucbo ka wariyey isna uu kasii warinayay tawba tawbana shacbi mid laba mid ah ayuu moxamed ibnu jacfar ka wariyey markaa shucba shucbana waa sanadkiisaa hore ee dee bal matalan shacbi gelayay arinku kolley waa kulu fainahu xalaalu walaakinahu laysa min dacaami taas iyo haweeneydii inay rasuulka ilaahay u sheegtay markuu doonay inuu ka cunoba ama gacantiisa kuba fidiyey taas baa xadiidku uu yahay arrintan shacbi leeyahay ara-ayta xadiid alxasanna xasan dee waa ninay isku dabaqa yihiin caalim ahaa isla beled ay ahaayeen kolley axaadiis badanna le bal axaadiis badan oo dee saxaabo badan buu soo gaadhay sa un shacbiba usoo gaadhay isagoon saxaabigii magacaabin uu irsaaliyo ayaa jirta oo dee mursalaadkaa xasan oo aan yarayn baaba jirta haddaba isaguna tan buu yar inkirsanaayo oo wuxuu leeyahay badsashadaa waa axaadiida riwaayadeeda badsaday bal axaadiidu rasuulka ilaahay kaba warinayo isagoon saxaabigii sheegin uu warinayo tan waa ayuu diidan yihi qoonsanaya uu leeyahay bal isagii waa kasan ugu dhiiraday axaadiise anigu ibnu cumar baaban sanad laba sanadood la fadhiyey ama sanad iyo bar kolley halku kula fadhiyna ama waa maka ama waa madiina waayo waa nin reer basra ama shacbi ciraaqa ibnu cumarna waqtiyadii hore jihaadkii un mooye dee ciraaq ma degin maana joogin e oo halkaa muddadaa muu joogin e kolley waa isagoo dee maka tegey mujaawar ama madiino tegaya inahaas baa la kulankiisaasi ama la fadhiisigiisaas uu ahaa haddaba laba sanadood in ku dhow ayaa ma sanad iyo badh ayaan ibnu cumar la fadhiyo in muddadaa intaa leeg xadiidkaa keliyaan ka maqlay isagoo rasuulka ilaahay kaba soo naqlinaya waa bacnaasu isu dhowrayey waaba intaasoo qalad kaa dhaco aanu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wax badan uga warinayn bal dee ibnu cumar waa dadkii muktiriintaa axaadiistiisna way badan tahay toddobada saxaabiya asxaabta ugu axaadiis badan buu kaba mid yahay haddana dee waa isdhowritaankaas la arkay inuu aabihii xaggiisii kaba qaatay oo cumar baa radia allahu canhu odhan jiray baa yareeya xadiidka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba warinaysaan waa isagoo ka baqanayay bal dee ina wixii kol haddaanu qornayn xifdi uun tahay bal in dee ama waxyaale lagu ziyaadiyo ama ruuxu waham ahaan iyo qalad ahaan wuxuu u wariyo taasi way dhacaysay in qur-aankii uu yidhaaho waaba lagaba shuqloomayaa oo jeedsigii barashadiisi iyo taasna mala waaba sabab kalay ahayd aabihii baa taa arrintiisu ay ahaydoo haddaba isaguna malaa taas waa yaraysan jiray walow axaadiis aada u badan laynooga soo naqliyay oo dee waa kaa muksiriintaas axaadiisooda ay kunka saro u dhaaftay ayuu kaba mid yahay haddaba tan buu aqoonsan wuxuu leeyay bal iyadoo ibnu cumar oo wahuwa man huwa marka la eego suxbo ahaan iyo taas iyo uu xaaladiisu ay taa ahayd oo anoo laba sanadood in ku dhow ama sanad iyo badh aanan maqlin isagoo xadiid sheegaya xadiidkaas mooye ayuu haddana xasanbadsanayaa buu leeya waa kanoo waa arrinta waa nooc yar inkaar iyo nooc muqaarano wuxuu leeya waa kaa ibnu cumarba sidaa yeelayayo waa tan wey ayuu ujeeddadiisu ay tahay xadثna yaحyى بن yaحyى qال قرأت عlى مالك عن iبن شهاaب عن أbي أمامة بن سهل بن حنayف عن عبد اللh بن عabاس qال أنه qاaل bal kolley wax saasoo cusub oo caawa in aad bay u yar yihiinba waa taa imika towbaة الcambari baan sheegnay iyo ninkaa shujaaع isagu bal mثalا ayaan yar caawa shujaaع بن الwlيd ba wax cusub aan arkayay abu umamat ibnu sahr ibnu xunayfna hore ayaynuu soo maray kitaabka waan kuba soo maray aabihii sahr ibnu xunayf waa saxaabi reer bederba kaba mid ah abu umaamana waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaat ullaahi wasalaamu calayh saa daraaddeed ru'ya waa leeya oo dee caadadooda ahayd ilmuhu markuu dhasho rasuulka ilaahay inay u keenaan sidee taxniig iyo taas ay uga keenaan oo jaanibkaas bay dhahaan dadka dee madiinada ahaa ee rasuulka ilaahay waktigiisina dhashay aragti bay leeyihin laakiin aad buu u yaraayo wax riwaayo ou rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba wariyey maba jirin bal dee waxaan filayaa waa sanadii dambe ee hijrada marka la eego intii madiine adigu dee rasuulka ilaahay noloshiisii ayaabay dhalashadiisu ay ahayd magaciisana ascad baa la yidhaha san horeba usoo maray abu umaamahaasi wuxuu ka warinayaa cabdillaahi bnu cabaas oo qaala wuxuu yihi cabdullahi bnu cabaas dakhaltu waan galayoo ana aniga iyo wakhaalid bnu lwaliidi maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa anagoo ah ayaa waxaanu soo galay beyta maymuunata maymuuna gurigeedii waa uma almu'miniin maymuuna bint alxaaris fautiya rasuulka ilaahay baa waxaa loo keenay eeg maymuunana labadoodaba sadee inoo dambaysa in habaryar bay u ahayd oo maymuuna khaalid ibnwaliid hooyadii lubaabatu suqra iyo ibnu cabaas hooyadii oo lubaabat lkubra isku magac bay ahayd suqra iyo alkubra bay kala ahaayeen maymuuno dee waxa weeyaan walaashood bay ahayd oo ayay ahaayeen oo waa ilmo xaaris kuwaasba say maymuunaba ina xaaris u tahay kollay toddoba dumar oo walaala ahaayo mala afaray isku aabba ahaayeen kuwana xaggooya ay ku walaalahan sida asmaa bintu cumays iyo ayaa jiro dee saxaabiyaadkaas ah oo qoyskan ah fautiya waxaa loo keenay bidabbin dabbi ayaa loo keenay oo gurigii markay u yimaadeen ay la socdaan baa waxaa la dee soo hordhigay dabbi ama de waa taas maxnuudin la xaniidiyey wey waa manaa xaniid oo mashwi ah ama kolkol waxay dhahaan laftigan dee maxnuud ama xaniidka oo kale qur-aankana waata kuba timi waxa weeyaanba waa almashwiyu alaa cala alxijaarati almuxmaata aradaf ay ka cabiri jireen dhagxaan dee la kulayliyey oo daba ayaa lagu dubay taas kaas baabay mashwi la yidhi adigu waa dee hilibkaas oo hilibkii dabbigaas ahaayoo lasoo dubay ayaa loo keenay faahwa ilayhine wixii waa isku jiraanba laba kale waa hilibuun imaka faahwa uu fidiyey oo ilayhi ila dabbi rasuul llahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay biyadii gacantiisi oo inuu dee kaba goosto uu doono hilibkii cuno faqaala bacdu niswati dumarkii barhkood baa yidhi allatii fii beyti maymuna kolley riwaayada waxaa inoo dambeeya maymunaba inay ahayd taas guriga maymuuno kuba sugnaabaa waxay dhaheen akhbiruu u waramo oo rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bima yuriidu wuxuu doonaya an yakula waxaan uu doonaya inuu wax ka cuno bal wuxuu yahay u sheega farafac markii deeta taas ee loo sheegay layidhi waaba dambi arrinkani ayuu waxaana keentay un haweeney ay walaalo ahaayeen maymuuno oo iyadu najdi degaysay reer baadiye ahayd ayaa hadi ahaan u keentay farafaca rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam iyadoo rasuulka ilaahay baa gacantiisii wixii sara uga qaadoo kala laab ka laabtay faqultu waxaan idhi qultuna waxaan leenahay khaalid bn اlwaliid xadiidka dee hadalka ibnu cabaas baa inoo warinayey dakhaltu ana wakhaalid bn اlwaliidi maca rasuuli اllaahi koley faqultuna de waa kanoo qaala khaalidun faاjtarartu faakaltu baa dambaysee xadiidkan ibnu shaab marka la eego ama imaamka zuhri iskhilaaf baa dhacay calaa min jihati asxaabi ma ibnu cabaas musnadkiisiiba oo ibnu cabaas baa xadiidka rasuulka ilaahay kaba warinaya mise ibnu cabaas khaalid buu ka warinaya waa musnadu khaalid markaa xadiidku waa khaalid musnadkiisii ibnu cabaasna waa kaba warinaya ruwaadan ibnu shaab ka warinaysa labada xaalaba barhkoodna way inoo dambeeyaan way kuba sugan tahay imaam malik oo kale isaga naftiisa isagaa dee qara'tu calaa malikin iskhilaafkaasaa jira isna riwaayaadkiisi oo bal musnad ibnu cabaas iyo inuu yahay ibnu cabaas isagu toos u warinayo iyo may ee inuu khaalid kaba warinayo laftiga dambe horta khaalid baan iskagaba fasiranaynaa waana inoo dambaysaa isagoo khaalid kaba warinaye laakiin tay xaafid iyo kuba jamciyaan waxa weeyaanuun ibnu cabaas xaadir buu ahaa qisada wuu joogay oo gurigana uu joogay labadoodana waa gurigii dee habaryartooda maxramkoodiiba ahayd bay ahayd laakiin ha warinaye malaa wax ka mida ayuu isaga uu ka sugtay istihbaat ahaan khaalid kaba sugtay taas baa marna uu isagu warinayaa kolla uu khaalid kaba soo naqonayaayo macnaa waxa weeyaan w xadiidkii kaa mida asbata u lahu khaalid ama istasbata min khaalid waa say dee kuma jamciyaan riwaayaadka imika meesha yimi ee xadiidku inuu musnad khaalid yahay inuu musnad ibnu cabaas yahay iminka halkana inuu ibnu cabaas musnadkiisa iye baa inooguma sugan wax kala dambena waa inoo dambeeyaan faqultu waxaan leenahay qaa'ilka khaalid baan kaba dhigaynaa axaraamun huwa ya rasuul اllahi waxani ma xaaraan baayo dabbigu ma xaaraan baan qaala wuxuu uhi laa may xaaraan ma aha walaakinahu laakiin dabbigii lam yakun biardi qowmi qowmkay iyo tolkay waa qoraysh eh khaalidna waa qorayshuune dhulkiisa kuma sugnayn oo ujeeddadu xijaas waxaa la arkaa dee xadiis baa inoo dambeeyay iyadoo madiine la joogo aros la joogo saddex iyo toban dabbi in la keenay marka way ku badnaayeenoo dee kamaba dheera iyadoo nafteedu haweeneedan de waxa laga yaabaa inaanay dee najdi soo dhow unay kaba timo markaa reer xijaastan dee iyaguba cuni jire meesha way muuqdee way muuqatee laakiin dee qoraysh iyo malaa-intii degaankooda ahayd baanu dabbigani kuwa badnayn ama si may cuni jirin weye may cuni jirin oo bal walow ay bacdigood sheegtaan sida ibnulcarabi iyo inaanu maka iyo hareeraheeda dabibo kuwa sugnayn taasi kolley waa mandiqo keliyo ay ku sugnaanayaaye muhimku waxa weeyaan iyagaan caado iyo dhaqan u lahayn inay cunaan taas oo dee dadkii way kala dunaayeen oo bal ashxaarta carbeed haddaan eegno reer tamiim oo kale iyo dee waa iyagoo lagu ceebeyn jiro dabigan ay cunayaan oo dabigan ay cunaan ee iyagu badsan jireen ayaabay dadka qaar ugu gebiyayeen ay ugu markaa kuba ceebeynayeen marka kama dhigayno inaanu isagu ku noolaynba quraysh intay degaysay aanu kuma nooleyn say bacd alculamaa halkan yidhaaheen waxaan kaba dhigaynay inaana iyagu cuni jirin dee dadkuna carab ha wada ahaadeene dabaa'ic baa la kala ahaayo kuwa isaga dabigan cuniyo kuwa aan cunin kuwa jirkiiyo waxyaalaha cuniyo kuwa aan cunin waxyaalaha badan baa dadkii jaay ayay kala lahaayeen waa xaggii caado iyo dhaqanu walaakin faajidunii waxaan helayaa oo naftaydii aan helayaa cafwa anigoo nacaya waa taqadur ahaan maha diin ahaan sharci ahaane waa dabiico ahaan iyo taqadur ahaan oo naftii baa diideysa oo taas shayguna hadduu shaksigu waxaan isagoon arki jirin oo ama aan cuni jirin uuga tago shaygii aanu xalaal xaaraalnimona ictiqaadin taasi ma laha oo lama odhanayo waxaan kol hadduu xalaaliyey haddaad cuni weydo xaaraan baad ictiqaadsantah maxaad u cuni weydeen ruuxii waatan haddii dabiico ahaan iyo dee iyada taas iyo caada ahaan wixii uu yahay bal maala uu uga tegayo naftiisii baa diidan laakiin xalaalnimadkiisi uu ictiqaadsan yahay taasi basi kuma sugna kolley la mid maahana de inaga caadooyinkeenii dadku oo reeraha kala duwan ay lahaayeen oo hilibka in kamida la odhanayay reer hebel ma geyo oo kale oo bal dee iyagu waxa weeyaan xaraam ahaan oo kale uga dheeraanayeen si waxay de waxaan aanu loo cuni karin loo dhowaan karin oo haddii arrintu ay tahay markaa ta ictiqaadkaasi kaasi ictiqaad xun buu noqonaya taasi waa shay xalaala oo dee taasoo barhkood dhici karta inay kuba dhaartaan waxaan waxaasi waxaasu igaba yahay ujeeddadu waa shay xalaaluu leeyahay waxaasi waa waxaan iyagu de reerkani aan ama iyaga dhaqankooda ay ahayd inaanay waxaan cuni oo keene bal maalan taasi waxay noqonaysaa shay iyadu waa shay xun weeye taasi oo waxa ay tahay in lagaba dheeraado ama tan wixii ruuxu meel kale ay meeshii uu ku koray iyo nashadiisii waxa uu ku yaqaanay aanu ahayn haddii uu dee cuni waayo garasho la-aantaas ama kajoogsi ama naftiisii oon xiisaynayn uu cuni waayo isagoo xalaalnimadii ictiqaadsan baasi kuma jirata qaala lakinahu lam yakun biardi qowmi faajidunii caafa qaala khaalidun khaalid baa wuxuu ihi faاjtarartuu waan soo jiitay halkii faakaltuu waan cunay walxaal rasuul llahi salى اllahu عalayه wasalam yanduru isagoo rasuulkii ilaahay eegayo uu i arkayo de waxaa la odhan karaa khaalidba waa qorayshuune seeba u cunaye waxaa dhici karta in waa manaadiqda way furnayd inuu bilaada kale tago isagu dee socodkaa iyo meelaha kale lagu cunayo isagii sida rasuulka ilaahay uu diidaya isagii waa arkay waa cunay meelo kale waa ku cunay haddaanu maka kuba cunin marka taas baa deeto aan isaga keenin ciyaafadan ama nacitaankan iyo taqadurkan rasuulka ilahi aggiisa kaba dhacay isaga aan agtiisa kuba sugnayn weli xadiidku inoo socda وxadثna abو الطاhر وxrmلة جaميعا عن iبن وهب qاaل qال xrmلة أخبرna بن وهب qال أخبرنيi يuنس عن iبن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنayف الأنصاري أن عبدالله بن عabاس أخبره عبدالله بن عabاس baa u waramay muxuu ugu waramay أنa khالد بن الوليد الذي يuqاaل lah سayف اللahi أخبره waa tan aan lahayn xadيiثku eg waa xadيiثkii iبن شهاaبun markii hore eg iبن شهاaب mالك baa ka wariyay dريqii hore dariiqana waxaan aragnaa yunus ulayli baa ka wariyey dariiqa hore xadiidku musnad ibnu cabaas buu ahaa ibnu cabaas baa warinaya xadiidka oo xadiidkii iyo rasuulka ilahi hadalkiisi inoo soo qaaday iminkana se waa kan oo khaalid buu kaba sii warinaya iskhilaaf baana jira waa taan idhi iskhilaafkaasna wax ishkaaliya meeshii maba jirte waa joogay isagune laakiin sida lagu jamcinaya sa aan soo sheegnan kaba soo naqlina xaafiliyo wey أن khالد بن الوليد الذي يuقال لh سyف اللhi رasuulka ilahi baana ku iطلاaqay ayaa أخبرahu u waramay iبن cabaas oo wuxuu ugu waramay أنhu dakلa inuu galay mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم على maymuنaةa زوج النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay haweeneydiisa ahayd san mararka dhowra isku soo baraarujinayna laftiga زوج rag iyo dumarba iyadoon ta lahayn baa loo isticmaalaa luqada فaصيxa weeye waa luqo jirta iyadna zawja haddii laba yidhaaho laakiin qur-aanka marna may dhicin luqadaasi zawj unbaa dhacday markay dumar ka noqoto waana luqada badan ee fasiixa ahayd laakiin dee kolley waa ma odhanayno waa luqa daciifa taa kalena waa luqo jirte se luqadii dee aada usii fasiixayd waa tan wahiya khaalatuhu maymuna waa khaalid habaryartii وkhالة بن cabاs iبn cabاasna habaryarti waa inta aan soo sheegno laba dumar oo lubaaba labadaba la odhanayo الsuqra iyo alكubrى الsuqra waa khaalid hooyadii alكubrana ilma cabaas haweeneyda dhashay weeye ayaa dee iyaga markaas bay walaal ahayd maymudanoo ilma xaarisun bay ahaayeen fawajada wuxuu helay cindaha cinda maymunata daban dabi maxnuuda la xaniidiyey dabi lasoo xaniidiyey ama dee baltamasa lagoleydii baan idhaahna saa culimadeena odhan jireen oo lasoo xaniidiyo lasoo dubay baa loo keen ayuu agteedi iyadoo ay gurigii taalo gurigii ayuu yaallo dabigaasi buu la soo kulmay dabigiina ayaa keenay qadimat bihi waxaa la timi dabigan ukhtuhaa maymuuna walaasheed xufaydatu bint اlxaariثi min najdin oo najd reer najdina way cuni jireenba haweeneydan oo baadiye lagu qabay oo iyadna ina xaariso xufayde magaceeda la odhanayey bal umu xufaydinna iyo xufaydinna intaba ay soo arooreenba haweeneydaas baa hadiye ahaan u keentay wax kaley wadayna way jireen faqadimat faqadamat daba dabigii bay usoo dhigtay lirasuulillaahi salى اllahu alayh wasalam wa kaana wuxuu ahaa qalama wax yar ama yuqadamu ama waxa yaraydba yuqadamu in loo soo hora loo soo dhigo oo ilayhi ila nabiyi salى اllahu alay wasalam dacaamu cunto xataa yuxadasa bihi ilaa loo waramo oo wayusamaa lahu loo magacaabo oo macnaa waa rasuulka ilaahay baa tan caadadiisa ahayd buu leeyahay wa kaana qalama qallo iyo daalo iyo kasuro saddexdaas markay maadani raacdo waa maadan kaafada ay idhaahaan waxay ka joojinaysaaba faacil inay qaataan oo halkii faacilkii bay u gelaysaa faacil uma baahdaan markaas oo iyadii waa tan maadan kaafada waa qalla qallama daalama kasura ma barhkood kasura maana way raaciyaan oo mid afraad bay kaba dhigaane maadii iyadii baa kaafo aho markaa faacil iyadii waxa weeye meeshii uma baahanayaan wa kaana qalama yuqadamu waxa yarayd un oo waxa yara yuqadamu in loo soo dhigo loo soo hormariyo ilayhi rasuulka ilaahay dacaamu cunto xataa yuxadaa ilaa loo waramo bihi waysama lahu macnaa waa loo sheegi jiray macnaa kolley sabahay culimadu ama halkan soo naqliyaana waxa ay tahayba dadkani waa dadkaa dee baadiye iyo dabaa'icda kala duwan lahaa waxyaalahan dee madcuumka khaasatan la cunayo weliba marka uu hilib yahayna dee marka lasoo qalo la xaniidiyo isla mid weeye dadkiina dad baadiya kaba yimi baaba meeshii iman kara waxyaalihiina waa kan oo wax banaan iyo waxaan banaanayn labadiiba way yeelanayaan iyagii waxa weeya dhaqankoodii horaabay dee marka aanay dadkii shareecada hagaag u fahmay ahayn caadadoodii horedii oo dhaqankoodii hore waxyaale ay cuni jireen oo shareecadii ay diiday ama ay xarimtay baaba jirta bal matalan marka umuurahaa soo dhici karta marka hilibkii la keenana inaan la kala sooci karin oon la kala garan karin ayaa rasuulka ilaahay weydiinayey ama loo magacaabayay wuxuu yahay sida hadduu waxani aan u toosnayn uu isaga daayo ama haddii naftiisu waxa aanay baran uu yahay ugaba joogsan say maka halkan inooba taalla wa kaana qalama yuqadamu lahu dacaamun xataa yuxadasa bih wayusama lahu faahwaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu fidiyey yadahu gacantiisiibuu ila dabi dabigii maxnuudka ahaa ayuu gacantii kuba fidiyey dee waana si uu cuno faqaalat imra'atun haweeney baa tidhi min anniswati dumarkii kaba mid ahayd alxuduuri joogay meesha dee kolley maymuunada way ahaydba ayaa tidhi waana taa markii horena kusoo aragnay laftigii hore faqaala bacdu niswati latii fii beyti maymuuna lakiin iyada waxaan uga fasirnay waa alfaada wax dhacay waxaana bal mثalا taas kale riwaayaadkana oo inoo dambeeyeen markii horena waa xadiidkii ibn cumar fanaadat imra'aة min nisaaءi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam bal dumarkii xuduurka ah lafdiga alxuduurna kolley waa lafdi mudakara weeye oo dee bal matalan xaadir xuduur baa lagu jamciya sida jaalis juluus loogba iyo qaacid iyo qucuud kolley maserna waa noqdaa dee jamaca qaacidna wuu noqdaa qucuud iyo juluus iyo xuduur dee lafdigiina wuxuu keenayana tadaabuqii sifa iyo mawsuufka kaba dhexaysay in dee alxaadiraat iyo waxyaalaha la yidhaaho lafdiga la ta'niisiyo kolligan waa sa nusqooyinka dhacay tanba weeye dee waanay bal matalan say bacdalshuraxna ay yidhaahaan halkan waxaa suurtagala dee iyada niswadii imika ha laba magacaabee dad kalena gurigii way joogeen oo yar taqliibi inuu jiro uun bal taas baaba suurtagala laakiin lafdigani lafdi mudakar weeye alxuduur akbirna u warama rasuul اllahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay waxa ugu shee u sheegtaan bima qadamtuna lahu waxaan a isaga hor dhigteen usoo aada usoo hormariseen taas u sheega qulna markaa waxay idhaaheen wdab de haween idin keentayna way joogtaa dumar kalena way joogtaa wdab ya rasuul اllahi waxani waa hilibkani waa hilib dabi rasuulka ilaahayo farafaca rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm iyadoo rasuulka ilaahay gacantiisiibu sare uga qaaday dabigii faqaala khaalid bn lwaliidi baa wuxuu yihi axaraamun idabu yaa rasuul اllahi dabigu ma xaraam baa rasuulka ilaahay qaala laa may buu ihi walaakinahu laakiin lam yakun biardi qowmi ma ahayn dhulka qoomkay oo qoomkay may cuni jirin ama bilaadooda kuma sugnayn marka anigu maan cun hore umaan cunin se laftiba inoogu dambeeyo faajudini waxaan helaya oo naftayda helaya cafwan oo wixii diidaya waa taqadur ahaan oo wixii buu dee isaga naftiisii diidaysaayo taqadur ahaan iyo taa ictiyaad ahaan imaha diin ahaan bal taas u yihi faajudni caafun qaala khaalidun ba wuxu uhi fajtarartu waan soo jiitay oo faakaltu waan cunay warasuul اllahi walxaal rasuul اllahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam yanduru isoo eegayo falam yanhani waayo hadduu xaaraamii waa u diidi lahaa laguma cunin hortiisii sida ibnu cabaas ba odhan doono waxa weeye imuu diidin oo igama nahayn weli axaadiisu dee xukumkuna waa inoo cad yahay oo xukumkuna waa inoo cad yahay sababtii rasuulka ilaahay uga tegayna waaba taa inoo muuqata axaadiistana haba badnaatee laakiin waa macnaha keliyo waxaan ugu joog joogsanaa ma jirte bal xadiidka ta inoogu sugan waxa weeye siuu imaamkuba halkan leeyahay muslimiintu waxay ku ijmaacsan yihiin calaa ana daba xalaalu laysa bimakruh qolooyin baa karaahiya laga soo naqliyey boqolbaar baa xurmo laga soo naqliyey laakiin waxaasoo dhami dee waxay maxjuuj ku yihiin nusuustan imakaan hayno xalaalnimadkeeda caddaynaysa bal imaamkuna wuxuu raacinaya dadkii iyaga kuwaa karaahada ama xaraamnimo laga soo naqliyey dadkii ka horreeyeyna ijmaacooda jira adigu kolley waa dhici karta in ijmaaca hadal lagaba keeno waayo qolooyinka laga soo naqliyey diidmadiisa waxaa ka mida caliy bnu abi aalibin radia allahu canhu sayd bnulmunderiyo ay soo naqliyeen oo kolley dee ijmaaca imika halkan dhami ma jire se waxaan leenahay dee nusuustan baa inoo cadaynaysa rasuulka ilaahay gurigiisa oo laguma cunay bal isagoo yidhi waa xalaal bal matalan taas waxa weeyaan inuu dee xalaal yahay arrinka rasuulka ilaahay uu diidayna waa taa imika aan sheegnay uune axaadiisa inooguba sugan waxadaثanii abubakr ibn nadr wcabd bn xumaydi qaala cabd akhbaranii waqaala abu bakri xadaثanaa yacqub bnu ibrahima bn sacd eeg markaa abubakr ibnu nadr iyo cabd ibn xumayd baa xadiidka warinaya sheekh keligay ka wada warinayaan waa yacqub ibn ibrahim bn sacd ibn ibrahim bn cabdiraحman bn cawf siiqadooda kala duwanoo cabdi bnu xumayd wuxuu yihi akhbaranii yacqub bnu ibrahima isaguna wuxuu yihi abubakr ibnu nadri waa markaas xadaanaa yacqub bnu ibrahima waa midna akhbaranii buu yihi midna xadaanaa marka labada siiqaba waa laba siiqo inoo keenaysa un dee maqal ay wixii kaba maqleen walow dee waqtigaa hore waxaan leeyahayba dee aad umay shaacin ba akhbaranii loo khaas yeelo iyaga waqtigoodii walow muslim iyo waqtigiisi ay caam ahayd in loo khaas yeelo un qiraa'ada sheeka lagu dul aqriyeybe laakiin arrinta kale yar jirtaana waxa weeyaan akhbaran iyo xadaanaa waxa ay de waa istixsaanun iyadna laazim ma aha wax laazima maahae waa istixsaan culimadu ay markaa wax fiican un kuba tiriyeen hadduu ruuxu keligii yahay ka isagu sheekha kaba maqlay isagunbuu u sheegayey cid kaloo la joogtay may jirin keligii buu xadiidka u sheegay markaasay yidhahaan waxa roon inuu xadaanii yidhaaho haddii laakiin sidan oo kale dad kale ay la joogeen dee isaga iyo kayrkiiba wuu wada sheegaye marka caynkaasana xadaanaa bay ta marka qiraa'ada akhbarana aan ku khaas yeelo hadduu isagu kii aqriyey ahaa ee kii aqriyey ahaa waxaa roon ba yidhahdeen inu idhaha akhbaranii fulaan marka qira'atay laakiin haddii nin kale aqriyaya isagii waa joogay oo shaksi kale biqira'atiiba xadiidka kuba maqlayay marka caynkaasa akhbarana laakiin intuba waa istixsaan oo waa sida xaakim isaga iyo mashaayikdiisii kala soo naqliya sida alfiyadiisina wastaxsanuu min mufradin xadaanii taas baa kaasoo bal markaa ahayd iyo dee labadii bayda adigo laba bayda wada socdeen bal marka waxaan leeyahay siiqadoodun intaa kala duwantan qaala xadaanaa abi marka yacquub ibnu ibraahim baa odranaya xadaanaa abi abina waa ibraahim ibnu sacad can صالح بن kaysana can ibni شihaabi can abi umamata bni sanin can ibni cabaasin eeg ibnu shihaab iyo abu umaama iyo ibnu cabaas markii horeba way nooguba sugnaayeen asxaabtii suhri baa isbedeshay markii hore malik buu ahaa waxaa ku xigay yunus alayli iminkana صaalح ibnu kaysan أنه أخبره بن cabاs abا umam u waramay oo wuxuu yihi أن khالد بن الوليد أخبره eeg waa msندkii khاalid weliba kana أنه دخلa mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم على maymuنaةa بنت الحاrث maymuna bint اxariث wahiya khaalatه iyaduna maymunana waa habaryartii faqudima ilىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم laxmu dabin dabi hilibkii baa rasuulka ilaahay loo soo dhigay waana dabigaa umu xufayda ay keentay jaءad bi waxaa laba timi umu xufaydin adigu umu xufaydin iyo umu xufaydata iyo waatan barhkood baaba halkan xumayd iyo xumayde iyo waxyaaleeba yimo barhkoodna ay culimadu labadaa dambe tasxiif ay barhkood kuba tiriyeen magaceeda barhkood baa yidhi waa husayla oo markaa marna waa kunyo imaka marna xufayda ismi baabay ahayd markii hore imakana umu xufaydin bint اxariثi min najdin wa kana taxta rajuli nin bay hoostiisa ku sugnayd min bani jacfarin nin reer bani jacfara qabay oo dee najdi dadkaa degaya kaba mida wa kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahayna laa yakul ma cuni jirin shay-an xataa yaclam ma huwa waa saa dee umuurahaasaa iman kara dhici karo oo ilaah ogaado waxa uu yahay uma dakara wuxuu sheegay صaalح bimili xadiiثi yunusa xadiidkii yunus uu ibnu shaab kaba wariyey mid laba mid ah وزاد في آkخر الحdيث xadيiثka آkhirkiisa lakin wuxuu ku siyaadiyey وxadaثahu iبن الأصم عan maymuنaةa eg xadiidka markii hore abu umama iبن شhaab u waramay abu umamana iبن cabaas buu kaba warinayey وxadaثahu ey وxadaث بن شhihaabi weeye waxaa kaloo iبن شhihaab xadiidka uu ka maqlay oo u sheegay iبن الأصmi waa يزيد iبن الأصم ninkii la odhanayay horeba نikaxya aynugu soo aragnay maymuna iyaduna ay habaryarta u ahayd oo waa ibnu cabaas iyo dehbrawadaag bay ahayd mise khaalid iyo ninkan waa laakiin taabici can maymunata wa kaana waxaanu ahaa yaziid ibnu اlasam fii xajriha iyadaa korin jirtay iyaduu gurigeeda joogaybo waa waqtigaaba rasuulka ilaahay dabadiyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xajrigeeda iyo kafaaladeedaabu kuba sugnaa kaasna xadiidka wuu sheegay san abu umamaba ibnu cabaas ugaba wariyey وxadثna cبd بن حubaydi qال aخbarana cبdالرaزاq qال aخbarana macmr عan الزهrي weli xadiidkii زهri weeye laakiin kolley arqaamtuu yar kala bedelo markii hore iyadoon lix iyo afartan joognay ayuu imaka kii shan iyo afartanaadee hore u laamay alfaada yar kala duwan daraaddeedun haddaba muxuu yihi can الزهriي can abi umamata بn sal بn xunayfi can iبni cabasi qaala utiya النabiyu slى الlahu عalيه waslم egtani waa msadkii iبnu cabaas sababta imika raqamkii hore u siiyeyna waa xadiidkii hore aynu soo aragnay musnadka ibnu cabaas ay malik xadiidkiisa abukani la mid iyo kan macmar utiya الnabiyu salى الlahu عalيه waslm wanaxnu fii beyti maymunata bidabayni mashwiyeyni waa bimili xadiidi maragii hore xadiidkoodii mid laba mida oo haddaan dee macmar can zuhri imaka eegno saalix iyo yunus iyo malik iyobaa horeeyey xadiidkoodaa hore mid laba mid ah walam yadkur muu sheeginoo isagu macmar riwaayadiisa يزيد بن الأصم عن maymuنة halkan صاaلح yihi وxadaثahu iبن الأصم can maymuنata isaga intaasi kumay sugnayn dee raggii ka horeeyeyna riwaayada صاalحna kumay sugnayn شharaxda qaarkood baaba doona halkan inay ظaahirku yahay bmثل xadiiثi in la yidhaho صاalح loo celiye bal sidaa kuba dayna وxadaثna cبdالملك بن شhعيب بن الlayث qال xadaثna أbي عan jندي qال xadaثnii khالد بن يزيد qال xadaثnii سacيid بن أbي هiلaal عن بن المنkdir waa imaamkii محamed بن المنkdir أن abا umamة بن sل imika زهri baa meeshii ka baxay محamed بن المنkdir baa halkiisii ku sugan أن abا umamة بن سهل أخبره عن iبن cabاsi qاaل utiya rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa loola yimi بلحم db والxaal huwa fي beyti maymuنaةa وcindahu khاalد بن الوليد maxaa loola yimi utiya wixii ku tacaluqaya waa kane بلحم dbin db hilibkii fadakara bimacnaa xadiidka zuhriya markaa ibnulmunkadirna xadiidkaa zuhriya mid laba mid ah ayma macnihiisiile ayuu sheegay xadiidkii zuhrina waa kaa imaka isagoo duruq iyo riwaayaad la-aan ka soo baxnay وxdثna محamed بن bشhاr وabubكر بن ناaفع qال بن ناaفع أخbarana غundr qال xadثna شhuعبة عan abi bشr bشr wa jعفر بن abi وحشhy ama jعفر بن yاs عan سacيid بن jubayri qaaل samictu بna cabaasi yaquul halkan imika abu umama kuma sugne waa iبn cabaas waxaa ka warinaya سacيid بن jubayr iبn cabaas baad maqlay xaalu ku qowlayo أhdت way hadiyeysay khaaltii habaryartay أmu xufaydin ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam samnan subag iyo wa aqidan waataan lahayn wax kalea la socday aqid waa caanaha ay dee balyar fadhiisin jireen oo caanaha sanceertoo kale biyaha kaba saari jireen oo adkaan jireo muddo marka dambana dee intay wax kuba daraan iyo dee malacaanay dibado ay markaa dhagaxoo adigu adkaan jiray weeyaan intay ka saareen wixii biyaha ayaa waxaa ahaa wa aqidan iyo waadubban jamcu dabbin weeye iyo waadnataa laba iyo inay ahaayeen walow halkan jamc lagaba cabiro aan soo aragnay kuwaasay usoo hadiyeysay welibana xaniid buu ahay oo wax lasoo dubay buu ahaa faakala min asamni wاlaqd subagii iyo aqadkii rasuulka ilaahi waxbuu kaba cunay wa taraka dabba dabbigii waa ka tegay taqaduran sharci ahaan iyo diin ahaan ugamuu tegina waa isagoo karhaya nacaya naftiisu ay dee waxaan ay diidan tahayba waukila waana la cunay على ماaئdة رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay dee halkii maaidadiisii iyo ayaa lagu cunay waa tan gurigiisii iyo dee hortiisii laguba cunay walow kaana xaraaما hadduu dabigu xaraam yahay ma ukila lama cuneen عalى maaئdaةi rasuuل اللahi صلى الlaه عليه وaسلم rasuulka ilaahay maaidadiisii laguma cuneen hadduu xaraam yahay xadثna abubكر بن abي شhaybata u inoo sii socon doona babk الlah سubحanه وتaعالى على علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا